maamulka degmada hobyo ayaa ka qayb gala munaasabad sare loo soo agaasimay oo lagu caalaminsaaray mid kamid a dhaqanka deegaanada galmudug munaasabada oo ka dhacday gudaha degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada hobyo odayaal dhaqameed haween dhalinyaro ee marjaraf kale caleemasaarka suldaanka cusub ayaa lagu tilmaamay inuu mid muhiim u ah karuqaadida doorka dhaqanka deegaanada galmudug islamarkaana xoojinaya wada shaqaynta ka dhexaysa maamulka iyo hogaaminka dhaqanka galmudug maamulka degmada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan suldaanka cusub iyo salaadiinta dhaqanka deegaanada galmudug gaar ahaan degmada hobyo si loo helo horumar iyo nabad waara xasilooni ay ku noolaadaan bulshada reer hobyo haddaba waa kuwan qaar kamid a maamulka degmada hobyo oo ugu horreeya gudoomiye ku-xigeenka iyo salaadiinta ka hadashay munaasabada caleemasaarka suldaanka cusub ee degmada hobyo ee gobolka mudug kadib waxaan rabaa marka koowaad sidii meesha laga yidhi inaan hambal yidhaahdo nabadoon axmed cabdi xirsi oo sida dadka garanaya meesha ay ka caddeeyeen qaymaha uu leeyahay qabaa'ilkii iyo dadkii haldoorka ahaa ee nabadoonka caawa meeshaan ku soo bandhiga ayagana aad aan ugu mahadcelinaynaa inta aanan nabadoonka aqoon u lahayn waxaa kaga filan intii la ammaanayey oo markii xafladda ay bilaabatay iyo marka ay dhammaanayso intaba qof nabadoonka maxaa la yidhaahdaa ammaantiisa ka tegay ma jirin marka meeshaas waxaa ku cad nabadoonku inuu yahay nabadoon si weyn looga fiirsaday oo beesha soo xushana ay ma aragtay ay ka fiirisay dhinac walba ay ugu horraysa dhanka nabadda sababtoo ah magaca nabadoonka uu wataa waxay taaba nabad annaga marka ka degma ahaan hambalyo kadib nabadoonka waan soo dhowaynaynaa waxaana ma aragtay ku soo dhowaynaynaa si qiimo leh maadaama degmada ay nasiib u yeelatay nabadoonka caawa gogashiisa in la dhigo laguna caleema saara oo runtii aan dhowraynay intaas inay ka soo qayb galaan dhammaan dal iyo dibadba intaana ummadaas ugu timid maanta oo ujeedda howlkan meel laga fadhiista ma lahan wxutaanku waa buuxaa ilaah ka sokoona waxaa buuxiyey dad aqoon u leh kartidiisa ama ma aragtay waxtarkiisa nabadoonkan cusub ee caawa lagu calama saaraya degmada hobyo xaflad runtii qiimo leh weeye oo runtii aan isdhihi karna degmadan hobyo maadaama degaddii shidaalkii xoolihii kaluumaysigii beerihii barwaaqadii o dhan ay taal inaan nabadoon loogu noqoto aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa u hambalyo inaan la soo dhowaynayaa nabadoonka nabadoonka waxaan leeyahay hambalyo waa nasiib badan tahay maxaa yeelay dhowr nasiib oo aysan dadka hore uusan u yeelan kuwa hore xafladaha dhigtay ama deegaankan aysan u yeelan ayuu yeeshay waa qofka u horreeyey oo dhulka bannaanka ah dadka deggan mudugta bariyoo dhan aysan u yeelan xaflad nabadoonnada ka shaqeeya in loo dhigo ayuu caawa u yeesha nasiib qofka u horreeyey inuu noqdo waxaan u malaynayaa inta meeshaa fadhida aniga iyo maxamuud carab ayaa ugu aqoon badan annagaa isla waddan ah herdabaaye iyo herdabagale ah aad iyo aad nimankii keenay waxay keeneen nin astaahila xubinta loo magacaabay ayay noo keeneen waannu ku diirsan doonnaa hobyo waa ku diirsan doontaa nabadoonnadu waa ku diirsan doonaa haddii ilaahay idmo waa nin duriyad ah oo aan naqaan annagu aqoon aan u leennahay oo maantay aan isleennahay xag diineed xag dadnimo xag maaragtay wax walba waa lagu diirsanayaa beesha khiyaarta ah ee soo xushay intii ammaan ah maqlahaya ninka ay ku dhacday eedbaa u haysanaa eedda u haysanaana waxay tahay maxaan ugu keeni weydeen ninkaan intaasaa haysateen suldaanka cusub ee lacalama sare ayaa wuxuu ka mid noqonayaa suldaamada deegaanada galmudug kuwaasoo u taagan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira deegaanada galmudug oo ugu horeeyaan aanooyinka qabiilka iyo sidoo kale falaalka lidiga amniga ka dhaca dhulka miyiga taasoo isku hayaan dadka reer guraaga xoolo dhaqatada ah